dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika dhibaatada ugu badan ee ay ka cawdaan waa dagaalo sokeeye iyo colaado salka ku haya ujeedooyin kala duwan walow ay wakhtiyada qaarkood soo martay marxaladahaas oo kale haddana ku dhowaad labaatankii sanno ee lasoo dhaafay somalilan waxaa nabadeeda caqabad ku ahaa waxyaabo ka gadisan dhibaatada haysata dalalka afrika khilaafaadyada iyo dhimashooyinka ka dhasha lahaanshaha dhulka oo mararka qaarkood gasha qabaa'il iyo kooxo in loo qaybsamo ayaa loo arkaa mid ka mid a caqabadaha nabadda somalilan barnaamijyaha qaybtani u horeyso ayaynu diiradda ku saari doonaa arrimahaasi khilaafyada ka dhasha dhulku waxay noqdeen kuwa safka hore kaga jira dhacdooyinka inta badan keena dilalka ka dhaca somalilan sida lagu sheegay cilmi baadhis ay samaysay akaadimiyada nabadda iyo horumarka ee somalilan marka laga yimaado tirada dadkii ku dhintay shilalka ka dhacay somalilan sanadkii tegey tirada ugu badan ee dilalka ka dhaca somalilan waxaa keenay khilaaf ka dhashay lahaanshaha dhul la ysku haysto waxaana ku dhintay tirada dadka ugu badan ee sababaha dhimashadoodu caddahay sida uu sharaxayo cumar aadan yuusuf oo ah agaasimaha xafiiska akaadamiyada nabadda iyo horumarka somalilan ku leedahay magaalada burco oo aan kula kulmay isla magaaladaasi mar aan safar shaqo ku tegey dalkeenna dilalka ugu badana ka dhaca waa kuwa shil shilka gaadiidku koosgareeyo oo boqolkiiba sixty five percent waxaa dilkii dhacay ama dhimashadii dhacday waxay ahayd shil baa koosgareeyay gaadiid ka ugu badane soo raaca ee labaadna waxaa kaa dhulka dilkaa dhulka walow inta badan looga maaro doono khilaafaadyada dhulka in lagu xaliyo dhexdhexaadin iyo dhinacyadays hayaa ay isla tagaan garsoorka oo maxkamad la isla galo haddana dhibaatooyinka ka dhasha khilaafyada dhulku waxay inta badan keentaa inay isku hor yimaado hubaysani dhex maraan dhinacyada dhulka isku haya taas oo u badan magaalooyinka waxaanay horseedaa dhimasho inta badan ku timaada xitaa dad ka baxsan dhinacyadays haya ama ay arrintan khusayso dhulka inta badan lagu dagaalamo keliya maaha meelaha magaalooyinka hase haatee waxay dhibaatadan u gudubtay oo inta badan iminka lagu dagaalamaa ama la isku dilaa dhul daaqsimeedyada baadiyaha iyo meelaha miyiga ah sida ay sharaxayso shukri xaaji ismaaciil oo ah wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga somalilan oo arrintan aan wax ka weydiiyey dilal baa ka dhaca budhayn baa ka dhacda sumayn baa ka dhacda waxaa ka dhacda iyaga oo ay isu qabsadeen maaha shaksi haddana beela ahaan laisku sii qabsaday deegaan ahaan laisku sii qabsaday baa ka dhacda waxaasoo dhanna waa dhulkii daaqsinta ahaa ee sharci darrada ah ee dadku qaar ooteen dhul daaqsimeedka weliba seerayaashiiyo dhulkii de mamnuuc ahaa qaaro ay u bixiyeen beerta jiifta oo waxa weeyaan halkaa ilaa halkee anaa ishaydo inta ishaydu qabatay oo dhan anigaa leh marka dhibaato aad iyo aad laxaad leh ayaa maaragtay dhulkii maanta somalilan kusoo kordhiyey maalin iyo habeen wax kale lagama shaqeeyo wasaaradda daakhilow iyo wasaaradda yadu wasaarada aan wada shaqaynta leenahay biyahoo kale wakti kastaba waxaa taagan dacwad baa taagan oo intaa waktiga badan kaa qaadaysa dilalka ka dhasha khilaafka dhulku waxay u dhacaan siyaabo kala duwan kuwaas oo ay ugu badan yihiin in rasaas si toosa la isagala hor yimaado iyadoo wakhtiyada qaarkood ay dhacdan ciidamada amniga lafahantoodu ay rasaas nool u adeegsadaan dhinac ka mida dhinacyadays haya ama labada dhinacba si ay u kala dhex galaan hase haatee waxaa iyana jirta oo dhowaanahan dalka kusoo kordhay nidaam cusub oo dil ah kaas oo keenay inay isu adeegsadaan dhinacyada dhulka isku khilaafay deegaanka mida somalilan ayaa ka dhacday in laba nin oo isku maandhaafay lahaanshaha dhul u midkood sumeeye ka kale isagoo sun ugu daray biyo uu cabayey geesta kale dadka inta badan ay dhibaatadu kasoo gaadho khilaafaadyada dhulka iyo sheegashada dhulka aan beernayn ee meelaha miyiga ah laga ootay waxa ugu badan dadka reer miyiga ah iyo xoolo dhaqatada sida ay mar kale sharaxayso wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga somalilan shukri xaaji ismaaciil reeraha reer guraago oo dhani khatiyaan bay taagan yihiin khatiyaan meel ay u ciirsadaan ayay runtii la-yihiin sababtoo tallaabaday qaadaanba ogod baataa mana sarcana sarac kuma yaal waxba kuma yaalaan waa ninkaa ilaalinayo un oo daamaran ilaalinaya marka tallaabaday qaadaanba waa lasoo eriyaya tallaabaday qaadaanba ama neefkiibaa ku dhimanaya boqonaha lagu goynaya ama ise qofkiibaa ku dhimanaya ama gudin baa lagu dilaya ama xabad baaba dee lala hortaagan yahay ninkii xataa dee dee danyarta ahaa een dhul maaragtay isagu oodani dee maanta debadyaal weeye iyagu waa debadyaal midda kale waxaad arkaysaa cimilada iminka isbedeshay baa iyada qudheedu iminka dareenkii dawladda iyo dareenkan iminka xagga maaragtay dee odayaad dadka shicibkaa weliba dee reer guuraaga ah daaqi inuu yaraaday dhulka inta badan la isku laaya ayaa u badan dhulalka magaalooyinka hase haatee waxaa yeena inta badan dilalku ka dhacaan oo laysku dilaa deegaanada iyo dhulalka miyiga ee xuduudaha ku teedsan sida uu sharaxayo cumar aadan yuusuf oo ah cilmi baadhe sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta akaademiga nabadda iyo horumarinta somalilan ee gobolka togdheer oo cilmi baadhis ku sameeyey khilaafaadka dhulka
dhibaatooyinka ugu waaweyn ee imanka taagan waxa weeye sidii bulshadu u wada deganayd somalilan marka laga idhaahdo ama beeluhu ay wada deganaayeen oo noqotay in in la isriixo oo dhulka ugu badan mushkiladu ka taaganta waa dhulka xuduudaha beeluhu ay iska soo galaan ama meelaha ay beeluhu iskasoo idraafyadu ay isku qabtaan oo qoloba qolo magaranaysa ay isku daydo inay fiixdo waxyaabaha ugu badan lagu hantiy waxaa kamid a ceelal baa laga samaynayaa baraagaa laga samaynayaa balyaa laga samaynayaa dabeedna dadkii wada deganaa iyagoon ku heshiisahayn ayaa dhul daaqsimeedkii oo kale qolo intay habeen saq dhexe timaado meel bay baraaga ka samaysaa si ay u noqoto meel ay leedahay oo ay isticmaasho waa maxay sababta inta badan keena dileelka iyo khilaafaadka dhulka waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka kan xiga barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa